macadka hano academy oo xaruntiisu tahay magaalada muqdisho ayaa la sheegay inay deeq waxbarasho iyo lacago shaqo abuur ay ku siinayaan qaar ka mida ehelada dadkii ku dhintay qaraxii soobe macadkan ayaa sidoo kale la sheegay inuu tababar siiyey konton ka mida kooxaha gurmadka deg dega wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray naqhadka hano academy ayaa deeq waxbarasho oo bilaashah iyo fursado shaqa abuur u samaysay qaar ka mid a ehelada dadkoodii ay ku dhinteen musiibadii soobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii tegey haddaba maxay tahay howsha ay qabteen doctor sacdiya siyaad waa maamulaha naqhadka horumarinta xirfadaha iyo shaqa abuurka ee hano academy qaraxii dhacay oo magaalada muqdisho ka dhaca afar iyo tobankii oktoobar waxaan isku daynay in aan suubino gurmud degdeg ah oo aan siinaynay lacag dadkii dhibaatooyinkii ka soo qabsaday markii aan aragnay inaynan faa'iido lahayn ee dadkii casho ahaan ay ka dhiganayaan waxaan isku daynay mashruuc kale oo ka fidsan inaan dadkii u suubinno waxaa ka mid ah shaqa abuur oo dadkii dhibaatooyinkii waalidoontooda ka soo qabsaday ah iyo waxbarasho in aan siino haddaba yaa ka faa'iidaysanaya deeqda waxbarashoy fursadaha shaqa abuur ee maqadka uu ku deeqay laba iyo toban arday ayaan waxbarasho siinay haddii aan macadka hano academy aan nahnay ayagoo naga caawiyeen hay-adda eva organisation for women loo yaqaano e o w charity integration t v dadkaas waxay ahaayeen dadkii waalidkood ku dhintay qaraxa ilaa iyo toban qoys oo kale wana waxaan u suubinay shaqa abuur waxaa kaloo dheeraad noo ahaa konton qofood oo aan barayno disaster management iyo taas oo muhiim ay tahay waxaa ka mid ah dadkii debdemisyada ambalaasyada dhakhaatiirta iyo booliiska iyo dadka traafikada oo kaleeto ofisarada traafikooyinka tobanka dumarka ah ayaa xilligan isku ah hooyo iyo aabe waxayna la daalan dhacayaan maareynta nolosha carruurtooda iyagoo dadaal ugu jira say ku buuqin lahaayeen booskii ku bannaanaaday qarakhii soobe afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkii tegey qoyskiiba waxaa la siiyey lacag gaaraysa shan boqol oo dollar haddaba wax fikira ma ka haystaan sida loo abuura ganacsiya yaryarka ah waxaan su-aashaas weydiiyey doctor sacdiya siyaad maamulaha hano academy intaan barnaamijka aana bilaabin ka hor ayaan waxaan suubina tiam oo baraayo sida loo maareeyo lacagta sida loo suubsado ganacsiga oo ay ku dhiirigelinayaan maamooyinka maamooyinka ka mid ah oo dadkii annaga macadkeena hana academy aan siina xirfadda gacanta shaqa abuurna aan u suubinay ayaa wacyigelisay run ahaantii u sheegtay muhiimadda ay leedahay in ay ayaga ay u shaqaystaan oolaadooda marka waxay yihiin dad aan aaminay rajaynaynana inay ganacsigii aan u sheegnay iyo ayaga laftigooda aidiyooyin la yimaadeen aidiyooyinkay la imaadeen inay lacagta ku isticmaali doonaan rajo weyn ayaan ka qabnaa musiibadii soobe ayaa laga barta baahida weyn ee loo qabo in la helo dad u diyaarsan maaraynta musiibooyinka deg dega ah doctor sacdiyo siyaad ayaa u sheegtay v o a inay tababar siiyo konta ruux oo ka kooban kooxaha gurmadka sida loo maarayn lahaa haddii oo masiibo dhacdo waxaa ka mid ah first aidkii waxaa ka mid ah koorsooyinkii kaleetood oo loo baahan yahay inay kala og yihiin group kastaba roles and responsibilityga alshaan qof nacam mas-uuliyooyinkii iyo waajibaadkii group kasta uu saaran yahay waxaa ka mid ah dhakhaatiirtii iyo neersyadii waxaa kamid ah ka mid ah debdemisyadii ambalaasyadii iyo dadkii kaleetood ammaanka sugaayeen iyo traafikada groupkii traafikada marka waa koorskii ugu horeeyey oo magaalada wadanka soomaaliya oo dhan meeshay ahaataba ha ahaatee lagu suubiyo run ahaantii dhowr iyo labaatan sano ayuu waddankeena dagaal ku jiraa laakiin dad loo tababaray oo ilaa iyo aqoon heerkan gaarsiisan loo loo soo bandhigay may jiraan agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ismaaciil salaad colow oo ka hadlay munaasabadda lagu bixinayey shaqa abuurka ee deeqaha waxbarasho ayaa hoosta ka xariiqay baahin weyn loo qabay tababar la xiriira maaraynta musiibooyinka wuxuuna khusay in maxadka hana academy wasaaraddu ay iska kaashadeen qarakhii soobe kadib waxaa timid fikradda ah in la sameeyo maxad lagu barto inay hana academy iyo wasaaraddu ay ka shaqeeyaan in la sameeyo dad aqoon u leh islamarkaana ka yimaada meelaha ay muhiimka u tahay in ay gurmadka deg degaa bixiyaan sida ciidanka booliiska dabdaniska ambalasta wasaaradaha muxuu ahaaye la xiriira sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka wasaaradaha kale ciidamada muxuu ahaaye nabad sugidda judigooda waxa ay ku shaqo leeyihiin waxyaabaha haddii uu dhaco dhibaatada noocan oo kalea in ay yihiin xataa gobolka banaadir in ay bixiyaan gurmadka degdega sidaas daraaddeed farkhiyo nuur cali waa hooyo leh lix caruura xilligani waa khaamilo qaarkii soobe waxay ku weysasaygeeda waxay ka mid tahay haweenka helay lacagaha shaqo abuur haddaba sidee uga faa'iidaysan doontaa farkhiyo qaraxii soobana waxaa ku jira ilmahayga aabbahood alxamdulilah rabaalcaalamiin ilaah mahad iskale hadda lix caruur ayaa u heeyaa haddana xaamila ahay alxamdulilah marka hadda koley wax oo ganacsi ah oo ilmahaaseeti oo micnaha ugu sii dhaqaaleeyo oo maanta maalmaalmood dad ugu raadiyo ayaa inta la igu siiyey marka waxaa jeclaha hadartaanita waxaa guriga ku suubiyaa waxaan xirxirtaa dhuxul haddana waxaan sii jeclaha inaan sii siyaadsado dukaan dhinaca xanjada sidii qoryihii oomadaada wax walba ada wixii maanta kunshila laba kun hadaa meel la dhigo waa waa iska fiican tahay sheekh nuur xasan dhoore wuxuu ku markhuumay qarakhay soobe wuxuuna ka tegay laba xaas oo leh afar iyo toban carruura mid ka mid a hooyooyinkaas ayaa ka mid a kuwa ka faa'iidaysanaya fursadaha shaqo abuur ee hadda la siiyo haweenkan haddaba sidee bay rabtaa inay lacagtan ugu ganacsato uguna maarayso nolosha carruurteeda
waxaa nooga dhintay soobe aabbaheena oo la dhihi jiray sheekh nuur xasan dhure markaasuu soo wacay anagoo guriga jooga wuxuu yidhi soobaa joogaa raashinaan ii soo gaday bajaajaan soo raacay bajaaj ii soo dira taleefonka markaan hoos dhigana qaraxyaa dhacay taleefonka markaan ku celiyana ilaa taleefonka lama heli karo ahaa habeenka dhinsaa u raadinayn u raadinayn subaxii laba saac isoo gubtay aan helnay oo la dhaha isaga waaye isaga ma ahan ani waxaan u dhalay shan ciyaal ah gabar kaleo la socotan waxay u dhashay sagaal ciyaal wuxuu ka shaqayn jiray tubiiste shaqo kastuu qaban jiray anaga maalintii ilaahay hal doolar hadduu noo keena haddaa waa isaga sabri jirna anaga laakiin haddii aabbihii la waayey ilmihii nololay u baahan yihiin iskoolay rabaan dugsiyay rabaan haday jiradan daaway rabaan guri annaga aan leenahay ma degani guri kira iska degannahay nolol maalnimeedka dhan anagana soo wada fiirinayaan waxaan haddadka enasiiyo dadka walaalaheen enasiyo aan ugu taakule waxaan aan jeclahay qaas ahaantayda inaan ciyaalkayga aan u shaqaysto cabdulqaadir okay v o a muqdisho